الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله تعالى halkan waxaan ka bilaabeynaa kitaabka la yiraahdo التذهيب في أدلة متن الغاية والتغريب kitaabka أبو شجاع la yiraahdo iyo tadhiibka oo la socda ayaan halkan ka bilaabeynaa haddii alla idmo kitaabkaas oo ah kitaab fiqhi ah fiqhi imaam shaafici raximahu llahu tacaala oo axkaam ah oo ka hadlaya cibaadaadkii hadday tahay salaadii sakadii iyo soonkii iyo xajkii ka hadlaya beecii iyo anwaacdiisii kitaabkaas oo ka hadlaya janaayaadkii iyo waxyaalihii ma garanaysaa dadka dhex marayay hadday mag tahay hadday qisaas tahay iyo masaa-isha la xidhiidha kitaabkaasoo ka hadlaya nikaaxii iyo guurkii iyo arrimaha la xidhiidha kitaabkaas baan insha allahu tacaala halkan ka bilaabeynaa marka tadhiibku waa adilo la dul saaray matnigii abu shujaaca ama matniga la dhihi jiray algaaya wataqriib matn algaaya wataqriib oo abu shujaac ku caanbaxay ee fiqhi shaafici ahaa masaa-isha adiladoodii hadday aayaad tahay iyo hadday axaadiid tahay iyo haddii ay ijmaac ama qiyaas tahay ayuu intuu ka gaari karo soo ururiyey sheikhan iska qoray tadhiibka oo la yidhaahdo adoctor mustafa dibilbuqa oo nin doctoor ku ah fi shariica alislaamiya oo sheikh weyn oo caalim oo suuriyaan ah sheikha qoray kitaabka la yiraahdo abu shujaac isagana waxaa la yihahdaa alqaadi abu shujaac axmed bin xusein bin axmed al asfihani sheikhaas alcabadani ashaafici ayaa qoray nin aada u cibaado badan buu ahaa qur-aanka intaadba u suurtageli intii u suurtagasho buu akhrin jiray xaqana cidna ugama cabsan jirin baa la yidhi gurigiisana kama bixi jirin ilaa uu tukado kitaabkaas marka uu qoray waxaa la yidhaahdaa magacyo badan buu leeyahay gaayat likhtisaar waa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa waa min abdaci maa sunifa fii mukhtasari lfiqh kutubta mukhtasaraadka ee fiqh imaam shaafici laga qoray kuwa ugu cajaa'ibka badan wey isagoo xajmigiisu yar yahay kitaab kooban uu yahay sidaa darteed culimo badan baa sharax saaray culimo badan baa tacliiq saaray culimo badan baa taqriir saaray culimo culimo kalea nadmi ka dhigay shuraaxdiisa waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaahdo kifaayat alakhyaar fii xalli gaayat alikhtisaar oo uu qoray taqyuddiin abi bakr bin maxamed alxuseyni addimashqi waxaa ka mid a shuraaxdiisa sharaxa sharxu mukhtasar abi shujaac la yidhaahdo waxaa qoray axmed alaksaasi waxaa ka mid a sharxa saddexaad fatxu lqariib almujiib fii sharxi alfaad taqriib waxaa kaloo la yidhaahdaa alqowl lmukhtaar fii sharxi gaayat alikhtisaar waxaa qoray abi cabdillaahi moxamed bin qaasim waa qaasimiga sharaxa uu saaray waxaa kaloo jira xaashiyo la yidhahdo xaashiyat lqalyuubi oo sharaxa sii dul saaran abi shujaac sheekh axmed alqalyuubi baa qoray waxaa kaloo jira xaashiye la yidhaahdo xaashiyat alfawaa'id alcasiisiya calaa sharxi algaaya ayib waxaa qoray asheekh cali bin axmed alcasiisi waxaa jira xaashiyo kale oo xaashiyadda saddexaad ah oo uu qoray cabdulbari alajhuuri waxaa kaloo jira xaashiye la yidhaha xaashiyat lbirmaawi calaa sharxi algaaya ibnu qaasimka is dul saaranta waa madbuuc waa daabacan yihiin kutubtaani waxaa jira xaashiyat ulbaajuuri iyadoo caan baxday oo sharaxa ibnuqaasimka saaran imaam baajuuri baa iskale waxaa jira kitaab kale oo la yihahdo quut lxabiib algariib calaa fatxi alqariib almujiib oo leeyahay sheekh muxamed bin cumar ayaa iska leh aljaawi waxaa jira kitaab kale oo la yihahdo cumdat nudaar fi tasxiixi gaayat اlikhtisaar waxaa iska leh taqyudiin abi bakr bin qaadi cajluni ayb waxaa jira kitaab kale oo la yihahdo aliqnaac oo waxaa iska leh shihaabudiin abilkhayr axmed bin moxamed bin cabdisalaam almanuufi almacruuf bilmanuufi waa sharax weyn waxaa jira kitaab la yihahdo annihaaya fi sharxi algaaya waliyudiin albasiiri baa leh waa madbuuc isaguna waxaa jira kitaab la yihahdo aliqnaac waa iqnaac kale oo iqnaaci hore aan ahayn fi xalli alfaadi abi shujaac asheekh moxamed ashirbiini alkhadiib ayaa iska leh ayb kitaabkaas dambe oo shirbiiniga xaashiyooyin baa sii saaran laftiisa fatxu latiif almujiib baa ka mida bimaa yatacalaqu bikitaabi iqnaaci alkhadiib waxaa ka mida kifaayat labiib fi xalli sharxi abi shujaac lilkhadiib oo isagii saaran waxaa ka mida tuxfat alxabiib calaa sharxi alkhadiib waa saddex midka afraad xaashiyatu sheekh cabdullaahi annibraawi waa afar midka shanaad taqriiru sheekh cawm weeyaan taqriir saaray ayib intaasiba waa ka mid waxaa kaloo jira kitaab la yiraahdo fatxu lghafaar bikashfi mukhayabaati gaayat alikhtisaar oo waxaa leeyahay axmed bin qaasim alcabaadi waxaa jira kitaabkan altadhiib fi adilati matni algaaya waltaqriib oo doctor mustafa u leeyahay xagga nadmiga waxaa jira nadmi oo abu shujaaca la nadmiyo shicir laga dhigay oo la yidhaahdo nadmu mukhtasar abi shujaac ayb waxaa kaloo jira nadmi kaloo la yidhaahdo nihaayatu tadriib waa caan kitaabkan fi nadmi gaayati taqriib waxaa le sharafudiin yaxya alcimriidi ayaa iska leh ayb waxaana lasii dul saaray tuxfat lxabiib bisharxi nadmi gaayati taqriib ou leeyahay asheekh axmed alfashani alfashni waa daabacan yah weliba kitaabkaas nihaayaha ah oo nihaayatu tadriibka waxaa saaran tacliiq iyo tasxiix ou qoray sheekh moxamed xasan xabanaka xabanakat almeydaani sheekh weyno caalimka ahaa waxaa kaloo jira nadmi la yihahdo nadmi mukhtasar abi shujaac cabdulqaadir bin mudafar ayaa iska leh waxaa kaloo jira nadmi kaloo alkifaaya fi nadmi algaaya la yihahdo waxaa kaloo jira nadmi kaloo la yihahdo mukhtasar nadmu mukhtasar abi shujaac ayib abilkhayr axmed bin cabdisalaam baa iska leh nashru shucaac calaa abi shujaac lidowsari ayaa isaguna jira ayib abi shujaacan matnigiisa xataa luqada faransiyada ama farans luqatu faransiiska ayaa loo tarjumay iyo luqado kale iyo almaaniyiinta luqa almaaniya ay ka midta waa kitaab loo khidmeeyey kutubaha aada iyo aada loogu khidmeeyey uu ka mid yahay kitaabkan aada iyo aada baa culimmadu ay gacanta u saareen oo ugu farayarayseen sida kitaabka kaloo ajrumiga iyo arbaciinka iyo waxaa jira kutub aada iyo aada culimmadu shuraax badan ay xaashiyaad iyo tacliiq iyo taxqiiq badan ay saareen insha allah kitaabkii baan marka haddana bilaabanaynaa oo gudagelaynaa intaasna waa arrin kitaabka xiriir la lahayd iyo shiikha qoray bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaynaa alliha arraxmaani mucamim raxmaanka ahaa alliha arraxiimi mukhasis raxiimka ahaa naxariista ballaaran oo caamka allihii lahaa oo khalqig oo dhan gaarsiinayey allihii raxiimka ahaa ee naxariista khaaska lahaa ku gaaryeelaya kuwa mu'miniinta ah maalinka qiyaamada bismi illaahi araxmaani araxiim markaa bisinka markuu la yimid sheikhu wuxuu ku xijiyey xamdiga waana sida fiican arrimaha qofka kitaab qoraya ama shay gudagelaya inuu la yimaado ay muhiimka u tahay bisinka inuu la yimaado xamdiga inuu la yimaado salliga inuu la yimaado alxamdu mahad buu yihi lilaahi ilaahi buu u ahaaday allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda aha wasala allahu allah u naxariis siyaadiyo wasalamana in lagu daraa fiican oo imaamu nawowi culimo waaweyn baa waxay leeyihiin salliga iyo salaamta inaan la kala reebin baa fiican ilaa meelo khaasa mooyaane wasala allahu allah u naxariis siyaadiyo wasalama ha u nabadgelyo siyaadiyo calaa sayidinaa sayidkeeni muxammadin la mahad badnaysiiyey annabiyi ha ahaade nebigaha annabiyi ah ama annabiy allah u naxariisiyaadi iyo wa aalihi aalkiisi wa aalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayib bani hashim bani mudalib muuminiintoodii wey addaahiriina aalkii nebiga daahiriinta ahaa iyo wa asxaabihi nebiga asxaabtiisa ajmaciina dhammaan naxariis iyo nabadgelya ha ahaato haddii mar nebiga lagu saliya calayhi salaatu wasalaam tabac ahaan iyagana waa lagu daba xiri karaa daba shiikhu bisinkii waa ku bilowday xamdigiina waa ku xijiyey labadabana waxaa la yidhi waa in lagu bilowdo isku marna laguma bilaaban karo badiga iyo bilowga midna xaqiiqi yahay oo waa shayga ugu horeeya oo lagu bilowdo sida hadda bisinku ugu horeeyo oo kale midna waa badi idaafiyaho waxa weeye amaama almaqsuud shayga lala yimaado intaan weli maqsuudkii la gaarin sida hadda alxamdu lilah meesha ay taallo oo kale wey markaas laba xadiid waa kusoo kala arooray haba kala xoog badnaadeen shay kastoo aan bisinka lagu bilaabin ama aan xamdiga lagu bilaabin waxa weeyaan waa aqdac waa mid daba go-an waa ajdam waa abtar waxa weeyaan riwaayaad kala duduwan baa soo arooray ayb haddaba shayga haddii sharcigu u sameeyey shay lagu bilaabo ama dikri maxdiya oo yahay dee waxba bisinka lagu bilaabamaya shaygii sharcigu ugu talagalay in lagu bilaabo ayaa lagu bilaabaya sidii qofka aadaanka kale hadda adimayey waxba bisin iyo ka hormarin mayo aadaankiiba horey ka bilaabaya qof towxiidka akhrinayo laa ilaaha ila allahu oo kale akhrinaya inuu bisin ka hormariyo looma baahna baahi looma qabo looma jidaynin ayb marka bisinka iyo xamdiga iyagoo sidaasa misna alxamdu lilaahi jumladan rabilcaalamiin xagga lafdiga waa khabariya khabariyatun lafdan baa le xagga lafdiga khabar bay ka tahayoo ilaahay baa mahadi u ahaatay waxaas hadda looga jeedaa xagga macnaha insho ka tahayoo ilaahay baan hadda ku xamdinayaa xamdi cusub baan hadda bilaabayaa ilaahay baan mahadinayaa wey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waa maalik alcaalamiin caalamiintoo dhankan milkisnaa ayib salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo salaamidiisa iyaduna sidaasoo kale muhiim weeyaan in lala yimaado weliba marka kutubtay la alifayo sidaanoo kale ayib aalkii nebiga iyo asxaabtiisii iyagana naxariista iyo nabadgelyadaa dushooda ha ahaato waaye dadkii muuminiinta ahaa ee reer bani haashim iyo reer bani mudalib wasala allahu lafteedu waa jumla khabariya laakiin inshaa looga jeedaayo ilaahay ilaahow hadda u naxariiso weeye oo u naxariis ziyaadi ilaahay waa u ziyaadiyey nabiga ilaahay waa siiye naxariis iyo nabadgelyo dheeraada ayb de markii nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga markaas la dul taagan yahay oo qofka zaa'irkaayo ziyaaranaya isaga karaahiyo ma aha baa lagu leeyahay salliga iyo salaamta inuu kala reebo salligii keliya oo la imaan karaa waaya khalqigoo dhan waxaa ugu fadli badan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam afdalu lmakhluuqaat waa nebigeenna calayhi salatu wasalaam khawaasulbasharkaa ku xiga ambiyadaa ku xiga malaa'igtaa ku xiga binu aadamka kuwooda muslimiinta kalaa ku xiga oo sida saxaabada oo kale kabacdina waxaa ku xiga khawaasulmalaaika haddii la sheegay cawaamulmalaaika ku xigaysa muxamed marka la yiraahdo waa calam nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam magac calam ku aweeye waa isim mafcuul oo mudacaf macna xamada fa huwa muxamed waa midka tilmaamihiisa wanaagsan ay tirada ka bateen iyo khisaashiisa wanaagsan magaciisa iyo tilmaantiisa ismudaabaqaynaya waaya annabiyi ah ama annabiyi ha ahto oo bayaan iyo bedelkaa doontaa ka dhigi kadha iyo wa aalihi aalkiisa waxa way aqaaribta mu'miniinta reer bani haashimiin reer bani mudalib addaahiriina daahiriinta ceeb oo dhan daahir ka ah iyo wa asxaabihi jamcu saaxibin nabiga asxaabtiisa waa qofkii nebi maxamed la kulmay calayhi salaatu wasalaam oo rumeeyey oo imaankii ku dhintay baa asxaabi la yihahdaa dhulka kula kulmay ajmaciina intii nabiga lasoo diray kabacdi la kulmay ajmaciina xaaliyiin dhammaan qofna laga reebi maayo waa saxaabadii oo dhan macnaha weeyaan waaya allahuma salli calaa muxamadin wa calaa aali muxamadin oo kalaa dhahaysa taasna waa saxaabadii intaa markii halkaa looga tago qaala alqaadi qaadigii wuxuu yidhi abuu shujaacin abuu shujaac wuxuu yidhi waa kunyadiis abudayibna waa la yidhaahdaa waa yahay waxaa la dhihi jiray shihaabu lmillati waddiin axmed bin xusein bin axmed al asfahaniyu asfahaan waa magaalo magaalooyinka cajamiga ku taal al asfahaan waaya wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariis sheikhaasi wuxuu yidhi sa'alanii waxay id weydiisteen oo iga codsadeen bacdu lasdiqaa'i saaxiibada qaarkood dadka wanaagsan oo culimmada aan saaxiibada nahay qaarkood waxay iga codsadeen xafidahum allahu tacaala ilaahay ha xafidee oo iyadana inshoo kale hadda looga jeedaa khabariyahaba ahaatee ilaahay wixii dhibayoo dhan ha ka dheereeye waxay iga codsadeen al asdiqaa waxaa la yidhahdaa jamcu sadiiqo waa qofka khaaliskaayoo maxabadiisa iyo kalgacalkiisu ay dhab ka tahay oo qofka kale markuu faraxsan yahayna saaxiibkii la farxaya markii dhibi soo gaadho naxsan yahayna la naxaya sidaa cagsigeedna waa cadowgo cadow waxaa la yidhaahdaa qof sii fogba maaha qofka markaa faraxsan tahay faraxaada ka naxaya markii qofkaani naxsan yahayna isagu farxaya kaasna cadow baa la yidhaahdaa asdiqada qaarkood waxay weydiiseen xafidahum allahu tacaala an acmala inaan u camal falo mukhtasaran kitaaban mukhtasaraa kitaab lasoo ikhtisaariyey mukhtasar waa maa qalla lafduhu wa kahura macnaahu waa kan lafdigiisuna yaryahay macnihiisuna tiro badan yahay kitaab kooban macno weynna xambaarsan inaan u sanifo an acmala bimacnaa an usanifa inaan u sanifo kitaab mukhtasara ayb kitaabkaasoo kaa-inan ahaaday fi lfiqhi fii cilmi lfiqhi fiqhiga cilmigiis ahaaday fiqhigaasoo haddaa fiqhiga ka sifaysid fiqhigaasoo calaa madhab limaami imaamkii madhabkiisi ah imaamkii weynaa ashaaficiyi ee shaafici ahaa loo nisbeeyey awowgiisa saddexaad baa shaafici la dhihi jirado dee shaafici waxaa la yidhaha moxamed bin idriis bin cabaas bin cuhmaan bin shaafic shaaficaas wey awowgiisa saddexaad baa loo nisbeynaya marka marka abtiriskaa lasii raaco imaamu shaafici abtiriska nebigana la fiiriyo waa ilma adeer bay noqonaya waaye haddaba markay ay sidaa tahay imaamu shaafici meesha khaza la yidhaahdaa lagu dhalay boqol iyo konton hijiradu markay maraysay boqol iyo konton keliya markay maraysay afar iyo konton sano u noolaa deedna waxa weeyaan laba boqol iyo afartii waa isagii dhintay raxmatullaahi calayh ilaahay raxmadiisu dushiisa ha ahaato iyo wa ridwaanuhu ilaahay ridwaankiisu iyo raalli ahaanshiisu waaye masar buu ku dhintay oo ku aasan yahay waxaa kaloo dhihi kadhaa meeshaas fil fiqhi kitaabkaasoo mukhtasar kaasoo kaa-inan ahaaday fil fiqhi kaasoo kaa-inan ahaaday calaa madhabiilimaami shaaficiyi ahaaday kaasoo mukhtasar kaasoo fii gaayati alikhtisaari ku sugan soo gaabin yoolkeeda iyo wa nihaayat liijaazi soo koobid nihaayadeeda meesha u dambaysa algaaya wanihaaya waa mutaqaaribaan waa laisku dhow yihiin macnahoodu ikhtisaar iyo iijaaz iyaguna waa isku dhow yihiin afartan eri lababa dhanbay iskula socdaan dayib kitaabka tilmaamahaas leh ayay iga codsadeen kaasoo yaqrubu u sahlan yahay macnaa u dhow yahay cala almutacalimi qofka mutacalimka ah ee waxbaranaya doonaya inuu waxbarto oo tartiib tartiib cilmiga cashar cashar u qaato oo u dhow yahay fah darsuhu dersigiisu ay diraasata daraasadiisu ama darsuhu cala sheekh inuu sheekha ku dul akhriyo ay u sahlanta u sahlanaanayo oo wayashal wayashulu waxa weeyaan cala almubtadi'i qofka mubtadi-aana ay u sahlan tahay xifduhu korka qabadkiisa hadduu doonaya kitaab fiqhiya inuu dusha ka qabto isagana marka ay u sahlan tahay inuu dusha ka qabto can dahri qalbin weeyaan qofkii jecel mukhtasar fiqhiga inuu qabto aimadii iyo culimadii aad bay u xafidi jireen kutubta kuwa mukhtasara mukhtasaraada iyo kuwa mudawalaadaba xataa soomaaliya dadkii imaan jiray oo ka imaan jiray duwal carab qaarkood sida ashar oo kale kutub badanoo ay xafidsanaayeen ayaa kitaabkaani ku jiray qawaacidka oo abushujaca marka xifdigu waa quwa fi lbaatin waa quwo ilaahay gelinayo gudaha qofka weliba almuahar min adimaaq maskaxda jeegada dhankaa dambe ilaa madaxaana la qeybiyaa qeybaa loo qeybiyaa markaasaa maskax iyo dhug iyo fahmadiis dushow ka qabanaya halkaasaa loo gelinaya wuxuu akhriyey ama arkay meesha qabanayso xafidaysa taa weeyaan ayib saasay iga codsadeen wa an ukhira bay iga codsadeen inaan badiyo fiihi kitaabka mukhtasarka dhexdiisa min ataqsiimaati taqsiimaadka qeybaha kitaabka uu yeelanayo waaye mathalan biyihii baa laga hadlayaa waxaa leeyaha biyo daahira oo dahuura kuwa daahira oo kayru dahuura taqsiimaadka inaan badiyo iyo wa min xasri lkhisaali khasladaha ama khisaasha dabdintooda yaa inaa iyana badiyo oo kala bayaaniyo ayay iga codsadeen masaa-isha u baahan caddayn waaye mathalan waxaa la dhahayaa qofkii markuu rukuucayay ninkii ama uu sujuudayo labada suxul ama labadaas maaragtay gacnaha labadaas tartar yousan ku dhejine sidaa ha uga dheereeyo waxaa la dhahayaa qofkii dumarkaayoo kalena ha isku dhejiso ha isku dhoweyso sidaasoo kale khisaasha inaan saa u kala caddeeyo sidaas ayay iga codsadeen faajabtuhu waan ka yeela ilaa daalika arrinkaas waa ka ajiibay wey waa ku waafaqay weeye wuxuu iga codsaday daaliban xaalaan ahay baan ka ajiibay mid dalbaya lithawaabi thawaab ilaahay baan ajar ka raadinaya kitaabkan aan qoraya inuu ajar iga siiyo waay ilaahay baan ajar kaga raadinaya raaqiban xaalaan ahay mid jarinaya ilallaahi ilaahay tacaalaa sareeye maxaan ka jarinayaa ilaahay fi tawfiiqi inuu ilaahay igu nicmeeyo tawfiiq iyo waafajin atawfiiq waxaa la yidhaahdaa qaacidadeeda qabso khalqu qudrati daacati daacada kariddeeda oo lagu dhex abuuro filcabdi addoonka addoonkoo la geliyo daacada ilaahay inuu karsiiyo waa tawfiiq allahayna siiyo towfiiqda waxaa kajo ka soo horjeeda khudlaan oo waxa weeyaan qofkiioo laga hoojiyo in cibaadadii la karsiiyo ilaahay baan ka maangal anigoo macnaha rajaynaya ilaahay ka rajaynaya altawfiiqa waafajin lisawaabi sida sawaabka ay waafajiyo oo aan gefka ahayn maxaa yeelay inahu ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa maa yashaau wuxuu doono oo dee wuxuu doono mumkinaadka mumkinaadka ilaahay mashiicadu la socotaay ilaahay wuxuu doono qadiirun waa mid awoodo bimacnaa qaadiru wa bicibaadihi addoommadiisana ilaahay latiifun waa mid u dhimrin badan oo u turid badan waay ama latiifun caalimun arrimaha daqaa'iqa ee hoose qarsoon ilaahay waa ogyahy marka ilaahay waa rafiiqun bicibaadihi caalimun bihim intaba latiifkaa keenaya latiifun baahidoodo dhan ilaahay waa ogyahay ilaahay waa latiifun khabiirun wey waa mid hoos u og biaxwaali makhluuqaati makhluuqaadkiisa axwaashood ilaahay mid og weeyaan subxaanahu wa tacaala marka imaamu shaafici haddaan wax yar ku noqonno waxaa shaafica loogu nisbaynayaa saxaabiyu ibnu saxaabiyin saxaabi saxaabi dhalay buu ahaa oo nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam marka awowaha ugu sharafta badan awowayaashiisaa loo nisbaynaya imaamu shaafici qur-aanka buu xafiday baa layidhi so toddoba sano jira muwada imaamu maaligna toban sano ku xafidaa layidhi sheikhi la dhihi jiray muslim bin khaalid azinji oo muftiga maka ahaa ayuu cilmi badan ka bartay inuu fatwoodaa loo ogolaaday imaamu shaafici oo ijtihaadi karo isagoo shan iyo toban sano jira imaamu maalik buu markii dambe madiine laasimay imaamu maaligna fatwadii waa u ogolaaday wuxuu imaamu shaafici soo galay magaalada baqdaad la yiraahdo culimadeedii baa iskugu yimid cilmi bay ka barteen waa meesha imaamu shaafici uu ku qoray alqowl madhabka qadiimka ah ama aqwaashiisa qadiimka ah madhabka qadiimka imaamu shaafici kabacdi markuu yimid waa soo noqdo deedna baqdaad buu ku noqday bil buu joogay misna masar buu ka si aaday masar markuu tagayna wuxuu qoray madhabka jadiidka ah oo inta badan muctamadka madhabka imaamu shaafici ee masaa'il kooban mooyaane halkaasuu cilmiga ku faafinaya ilaa ilaahay ka oofsaday subxaanahu wa tacaala imaamu shaafici marka maalin jumca buu dhintay bisha rajab maalinta u dambeysaa la yidhi laba boqol iyo afartii saynu sheegnay waxaa la yidhaahdaa alimaamu shaafici waqad baaraka allahu fii cumurihi maca qilati cimrigiisi baa ilaahay u barakeeyey iyadoo cimrigu noolaa cimri yar ou ahaa oo muddo kooban konton iyo afar sano ah oo cimrigiisu ahaa isna ilaahay waa u barakeeyey waxaasoo cilmiga ayuu qora ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco muslimiintana uu ku anfaco kitaabku gaarayo diintana ilaahayna waafajiyo ku camal falkeeda qof kastana ha ku dadaalo inuu ka qeyb qaato barad barashada iyo baridda diinta islaamka maadaama waqtigan lagu jiro dadku adduunyada ay aada ugu jeensadeen in diinta loo soo jeensado xil layska saaro fidinteeda iyo ku camalfalkeeda ilaahayna ha inoo furo subxaanahu wa tacaala wallahu aclamu bisawaab